بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد الكلام وما يتألف منه كلام كأي وحأ إسكغتك أيو أما وككوبنان أيو كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كي يشم وماضي الأفعال بتميز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو سهو حيهل الكلام وما يتألف منه مركو مقدمة دي شيخ كصابحي وحولي وحن كبلاغي الكلام وما يتألف منه waxay yidhahdeen culimmada waxaa caan u ahaan jiray inay baabulkalaam yidhaahdeen inay baab ka bilaabaan laakiin sheekhu baabkii wuu iskaga tegey ereyga baaba wuu iskaga tegey waxaa ku kalifay inuu baabka iskaga tego oo baab lafdiga baaba ka tago ikhtisaaran ama dalaban lilikhtisaar si uu kitaabku usii gaabnaado ayuu baabkii iyo uga tegey markaasuu ina yidhi alkalaam wamaa yata'allafu minhu waa kalaamka iyo wixii uu iskaga tegayey ama uu ka koobnaa haddaba sidaynu ognahay ereygan alkalaam ah koobiyo labaatan icraabood ayaa ku bannaan koobiyo labaatan icraabood baa canaaig ayaa alkalaam ku bannaan marka la icraabayo koobiyo labaatanka icraabood ee ku bannaan waxa ugu fudud inaan idhaahdo waa khabar uu mubtada ka xadfan yahay wuxuuna noqonayaa laba mudaaf ayaa laba mudaaf baa la xadfay welibana xadfu mudaafayn waxaan odhanaynaa haada baabu sharxi alkalaam kolka alkalaam halkuu inaga yidhi waa khabare haadaabaa ka maqan haadaadaasi waa mubtade haddaba alkalaamkan imika khabarka noqdayna waxaa kasii maqan laba mudaaf baabu sharxi lkalaam baabu sharxi lkalaam baa maqan kolkaa baabu sharxi lkalaam markaynu nidhaahno way iska caddahay baabu sharxi lkalaam inay labadaasi maqan yihiin waa aayaddii qur'aanka ahaydoo kale faqabadtu qabdatan min aari rasuul faqabadtu waxaan qaaday qabdatan baan qaaday min aari rasuul baan ka qaaday rasuulka raadkiisa rasuulka raadkiisa maaha waa min aari xaafiri farasi rasuul weeye min aari xaafiri farasi rasuul rasuulku faraskuu fuushanaa qoobkiisa raadkii uu samaynayay ayaan ka qaaday marka waxaa la xadfay xaafirkii min aari xaafir farasi rasuul markaynu nidhaahno waxaa la xadfay maxay min aari xaafiri farasi rasuul markaynu nidhaahno xaafirkii baa la xadfay kolkaa min aari farasi rasuul bay noqotay qaacidadiibay sheekhu inoo keenayaybay waafaqaysaa oo ina lahaa baabka mudaafka markuu marayo wamaa yelilmudaafa yaati khalafan canhu fi licraabi idaa maa xudifa in mudaafka la xadfo oo mudaafun ilayhigu halka mudaafka buuxiyo ayuu inoo sheegay kolkaas sidaas markii baabkii la xadfay sharixii ayaa buuxiyey halkii baabka haddana sharixa laftiisii baa la xadfay sharaxani khabar buu noqonayaa ma ogtahay sharixii baa la xadfay oo isla qaacidadii unbaa haysataa wamaa yelilmudaafa yaati khalafan canhu fi licraabi idaa maa xudifa qaacidadaa inoogu iman doonta idaafada ayaa haysataa markaasuu kalaamkii khabar noqday wuxuu noqday haddaba haada alkalaamu wamaa yataalafu minhu haadaadii baa la jaray oo mubtade ahayd hadalka khabarkii unbaa soo hadhay alkalaamu wamaa yataalafu minhu haddaba khabarku nakiru ahaan jiraye maxaa alkalaam tanoo asha loo geliyey ila khabarku nakiru ahaan jiray waa warwarkuna waa waxaan la ogeyn asalkiisuba waxaa dadka uga warantaa waxayna geranaynoo nakiraa alkalaam waa khabar baynu nidhi haadaabaa ka maqan waxa haddaba asha loo geliyey waxa weeyaan bay culimmadu yidhaahdeen dee khabarku inuu nakiro noqdaa daa'iman ma ahee waa haaliban baa la yidhi kolka waa inihii dee hayrulqaalibka ahaa ayay noqonaysaa intani alkalaamu kalaamkii iyo wamaa wa sharxi maa kii sharixiisa yataalafu minhu uu iskaga tegayey yataalafu uu iskaga tegayey huwa kalaamku minhu maaga uu iskaga tegayey huwa kalaamku minhu maaga uu iskaga tegayey halkan waxaynu arkaynaa alkalaam waa khabar wowga wamaa ku jiraana waa xarfulcadaf maadaasina waa ismi mawsuula fii maxali rafcin macduufun cala alkhabar kalaamkay ku cadfan tahay yataalafu waa siladii silada caa'idkeegii yuu u noqonayaa maada uma noqonayo siladan yataalafu faacilkeegii yuu u noqonaya yataalafu uu iskaga tegayo huwa oo maagii ihi maaha yataalafu uu iskaga tegayo huwa oo kalaamkii ihi weeyi waxaynu ogaanaynaa inuuna u noqonaynin uma noqonayo oo ma odhanayno halkaasuu u noqonaya caa'idkii halkaasuu toos ugu noqonaya ma odhanayno bal hadda u fiirso yataalafu faacilkeegu maada uma noqonayo yuu u noqonayaa laakiin kalaam buu u noqonayaa kolka waxaa qaacido waxaa jirta sheekheenu uu xagga dambe inoogu sheegi doono baab dhow buu inoogu sheegi doonaa oo la yidhaahdo faabrisanhu muطlaqan xayu talaa maa laysa macnaahu lahu muxasala kolkaa qaacidadaa maxamed ibnu maalig uu sheegay halkan wuu khilaafay waayo faabrisanhu muطlaqan buu yidhi muطlaqan buu qaatay in la yidhaha bay ahayd sida sheekheenu uu qaacidadaa ku sheegay alkalaamu wamaa yataalafu huwa minhu saasay ahayd alkalaamu wamaa yataalafu huwa minhu in huwa halkaa la sheego ayaa ayaa qaacidadaa soo socota ay sheegaysaa sida sheekheenu qaatay laakiin huwadii wuu iskaga tegey oo ma sheegin liamni labsi buu uga tegey waa dariiqii kufiyiinta ayuu halkan raacay haddaba waxa la og yahay silada ma arkaysa waxa faacil u noqon kara uun inta badan sidaynu ognahay maxay sida caadiga markuu silada caa'idkeegu damiirku faacilkeegu mustatir noqonayo waa markuu ismiga mawsuulu noqonayo halkana dee ismi mawsuulu ma noqone kalaamkii hore u noqday caa'idkiina wuxuu noqday maada noqonaya minhu damiirka ku jira ayuu noqday kolka maxamed ibn maalik halkan oo kale waa halka uu ina yiri faabrisanhu mutlaqan haythu talaa waasiladan yataalaf ayaa raacaya ma laysa macnaahu lahu muhasalan waxan macnihiisa aanu lahayn dee maadani taalufka male taaliifka waxa iskale ama tataalufka waxa iskale kalaamka hore iskale kolka mar hadii qaacidada aad aragto waa in damiirka aan mustatir laga dhigin baaris laga dhigo ayuu qaatay sheekh maxamed ibn maalik la yiraahdaa halkana wuu khilaafay sidaynu ognahay waa li amni labsiyo sidii kufiyiinta ayuu qaatay kolka taasina waxa la oran karaa waa qaacido uu qorayay tanina waa la oran karaa waa ficil ka dhacay baynu oranaynaa marka الكلام كلامك إيوه wamaa wa sharciyo wamaa kii sharixiisa ayaynu ka hadlaynaa yataalafu uu iskaga tegayey kalaamku minhu xaggiisa haddaba cunwaankan waxaynu ka qaadanay inuu sheekhu kaga hadlayo kalaam waa kow iyo kalaamku wuxuu ka samaysmo kalaamku wuxuu ka samaysmaana waa maxay waa kelimkii iyo kelmaddii iyo qowlkii saddexdaa ayuu kalaamku ka samaysmaa kelim iyo kelmad iyo qowl kolka cashirkani wuxuu ka hadlayaa afar qodob waa kalaam waa kelim waa kelmad waa qowl afartaa qodob oo wada socda ayuu sheekheenu ka hadlayaa markaynu halkan doonayno alkalaamu wamaa yataalafu minhu waa kalaam iyo wixii uu ka koobnaa kalaamuna annaga kalaamka yagu haddaanu nahaynu xaada lafdun lafdi weeye lafdiga oo mufiidun macna faa'iidaynaya lafdiga oo kastaqim oo kala'a kalaamuna annaga kalaamka yagu lafdun lafdi weeye lafdiga oo mufiidun mufiidoo wax faa'iidaynaya oo kastaqim lafdiga istaqim oo kale ah culima waxaynu doonaynaa haddaba halkaa markaan eegayo ama halkaa markaan doonayo qaacidada marka inaan qabto kalaamka ayaa tacriifkiisii aynu arkaynaa waa tacriifkii kalaamka tacriifkan kalaamku waa maxay markaa wuxuu ina yidhi horta marka koobaad kalaamuna idaafu meesha keenay idaafadani waxay wakiil ka tahay al alkalaam halkay ka odhan jireen culimmada kale aylen al iyo idaafadu ma kulmaane ayay kalaamuna ayuu ka yidhi culimmada qaarkood waxay odhan jireen kalaamuhum sida camridiga oo kale kalaamuhum waxay iyagu waxay samayn jireen tabrii'a ayay samayn jireenoo inayna weli nuxaad ahayn bay iscadaynayeen kalaamuhum nuxaadda kalaamkoogu ilayn annagu nuxaad ma niine saasay ka dhigan tahay nuxaadda kalaamkoogu annagu ilayn nuxaad ma niine cashirada nuxaadaanu sheegnaayay bay ka dhigan tahay maxamed ibnu maaligna waa min baabi waamaa binicmati rabbika faxadis oo rabbigaana nicmadiisa ka sheekay ayuu marayaa oo wuxuu yidhi kalaamuna haddaanu nahay nuxaadda kalaamka yagu annaga kalaamka iyagu buu yidhi cid baa naxwaha ka xigtay ismale markaa waa naxwaha isagu dadkii dee kamidka ahaa ee dhidibadiisa iyo qawaacidkiisa aasaasayay inuu ku jiro ayaad meesha tacbiirka ka qaadanaysaa waayo dee xaqiiqatanna wuu ku jirayo lix boqoloo sano magaca si loo yaqaanay ayuu bedelayuu si kale u bedelay culimmadu markay eegeenee lagu qabsadayna ee la yidhi seed u bedeli kartaa waxaa la yidhi alxaafidu xujatun calaa man lam yaxfad kolkaa la iska daayaa la yidhi ha looga hadha ninkaasaa la yidhi magacaa isagaa saxay lix boqoloo alaamunaa annaga kalaamka yagu haddaanu nahaynu xaada lafdun lafdi weeyaan lafdiga waxaa loo yaqaanaa waxa codka iyo xuruufta wada sita walow waxaa la yidhi quwaba ha ahaado bilquwaba ha ahaado egeeg bilquwa macnaheegu waa suluuxiyo cod inuuna yeelan baa dhici karta mararka qaar xuruufna inuuna yeelan baa dhici karta mararka qaar tusaale ahaan waa damiirka mustatirka ah oo kale idhab markaan idhaa damiirka mustatirkee anti ihi miyuuna lafdi ahayn damiirka mustatirka horta sidiisa ma lafdi ba mise lafdi maaha waa lafdi oo lafdiga sawkii lagu ohan jiray wixii cod iyo xuruuf la weeyaan war waa bilquwa baa looga jeedaa codka iyo xuruufta bilquwa baa looga jeedaa xuruufta jamcu shardi maahee walow hal xarafba ha noqdo sida waawul cadafka oo kale hal xarafba ha noqdo lafdi baa la odhanaya markaa ereygan lafdiga luqa ahaan iyo istilaax ahaan laba isticmaal baa kala jira luqa ahaan lafdiga waxa loo yaqaanaa luqa ahaan markaan lafdi qiimaynayno lafdigu luqada waxa weeyaan lafada wuu tufay baa wuu tuuray baa leeyahay wuu tuuray culimada luqadu laba macno isku qabteen lafdigu inuu leeyahay qole waxay dhahdeen waa tuurid oo dhan waxaad gacanta ka tuurto ama afka aad ku tuurto ama aad lugta ku tuurto wuxuba waa tuurid un baa leeyahay ama madaxa aad ku tuurto waa mutlaqu ramyi bay lafdiga yiraahdeen qolena waxay dhahdeen war lafdigu waa tuuridda kaliya afka lagu tuuro waxay afku tuuro unbaa lafdi la yidhaahdaa sidaa darteed candhuufa tuftay iyo timir intaad cunaysay laftii afka aad ku tuurtay iyo codkeen kalaamkan waxaa lafdi loogu bixiyey dee waa hawo iyo cod afkeenu soo tuurayo weeyaan kolka waxay idhaahdeen lafdigu waa tuuridoo waa wuxuu afku tuuro oo qura iyo maya e waa tuuridoo dhan kolkaa lafdigu sidiisa waa masder waa min tacbiiri lmasder wa iraadati ismi lmafcuul masder baa la magacaabay oo lafdi tuurid ah waxaana loo jeedaa la tuure malfuud baa loo jeedaa kalaamunaa inaga kalaamkeennu lafdun waa la tuure mid lasoo tuuro afku soo tuuray oo cod iyo xuruuf wata ayuu noqonaya luq ahaan saasuu noqonaya istilaax ahaanna waxay culimmadu yidhaahdeen lafdiga waxaa la yidhaahdaa wixii cod iyo xuruuf wata ayaa la yidhaahdaa walow bilquwa suluuxiyaba ha ku sitee kalaamunaa kalaamka yagu lafdun lafdi weeye lafdiga oo mufiidun mufiida oo faa'iideeye macno lafdiga oo kastaqim toosnow oo kale ah haddaba mufiidun baynu nidhiye ereygaa mufiid ah culimmadu markay macnaynayaan laba qowl baa ku jira gaar ahaan marka naxwaha mufiid lagu jiro mufiidku hadduu ka kalaamka yahay waa maa yaxsunu sukuutu calayhi min almutakalimi wasaamic mufiidku hadduu ka kelimada yahayna waa maa wudica lishayin ama limucayanin wixii macnale جاء محمد قرة أيام مفيدة باعتبار الكلمة محمد قرة ومفيد باعتبار الكلمة لكن وغير مفيد باعتبار الكلام كل كان مفيد كيف الله بام عنا له مركا نحوى لدح شو كلام كمركا تعريفين يصير مفيد كوا وحي لا قدر آموس كرو كلمة ده مركا تعريفين يصير مفيد كإفادة كلمة ووحي معنى له ولو يرى مفيد كلام هانين إما كتير كلام كأيام كجرنا كاستقم culimadu haddaba waxay idhahdeen kastaqim waxa laysku qabsaday ma tusaalaan ka dhignaa mise min tatimati tacriif baynu ka dhignaa waa laba qowl oo ereyga kastaqim a laysku hayo qole waxay idhaahdeen tusaale aan ka dhigno qolada tidhi tusaale aan ka dhigno kalaamka shuruuddiisa labuunbuu sheekhu ka soo qaatay labadaasina waa maxay waa inuu lafdi yahay iyo inuu mufiid yahay yuu ka tegey markaa murakabnimadii iyo wadcigii ayuu ka tegey wuxuu murakabnimada uga tegey wuxuu murakabku ka dhashaa ama wuxuu ka laazimayaa maxay murakabnimada waxa uu ka dhalanaya ayuu hoosgelayaa ifaadada ma jiro shay mufiida oon murakab ahaynba shaygu hadduu mufiidba noqdo waxa qasaba inuu murakab yahay miyaad odhanaysaa waxaan arkay caamir oo nina ama caamirkii ninka ahaa ama caamirkii dadka ahaa maad odhan kartaa ya ama nin dada maad odhan kartaa nin dada baan arkay nin dada dada maa loo bahay haddaad ninba tidhaahdo maxaa layska garanayaa ya inuu dad yahay baa layska garanaya haddaba haddaad mufiidba tidhaahdo waxa layska garanaya inuu murakab yahay inuu murakab yahay waa laazim wax la iska garanayo weeye kolka shardiga mufiidnimadii waxay meesha ka saartay qoladii odhan jirtay murakab baa la shardiyaa iyo qoladii odhan jirtay musnad baa la shardiyaa labadaba meesha way ka baxeeno hadalkaasi wuxuu iska soo hoosgelaya shardi gaara laga dhigi maaye mufiidnimadu iska soo hoosgelaya bilwadci qoladii odhan jirtay luqa alcarabiya ha lagu macneeyana waa laga maarmayo kitaabku waa maxay xaalka ayaa macnaynaya kitaabkuba kitaabkuba yuu ku salaysan yahay bilwadci kolka labadaa shardi waa laga maarmay ee waxa lagu eegaysanaya un lafdi iyo mufiid kastaqimna waa tusaale kalaamka tusaalihiisii weeye kalaamunaa inaga kalaamkeennu lafdun lafdi weeyaan lafdiga oo mufiidun macna faa'iidaynaya wadaalika kaasi kastaqim toosnow oo kaleba weeye istaqim toosnow waxaa la yidhi kitaabkeennan amarkii koobaad ee dhex dhacaa wuxuu noqday toosnida in lays amro kolka kitaabku hamoodina uu naxwe istiqaamadana waa layna farayaayo inaan istiqaamo la nimaadno ama inaan toosnaannana waa layna amrayaa kolkaa waa awal amar oo kitaabka dhexdiisa dhaca ayuu noqonayaa kastaqim toosnow buu macnaha noqonayaa kastaqim toosnow ayuu macnaha noqonayaa kastaqim toosnow buu noqonayaa macnaha kolka haddaba kastaqim markaynu nidhaahno toosnow markaynu nidhaahno ee qofka toosni la amro qofka toosni marka la amro waxay noqonaysaa maxay maxay noqonaysaa kastaqim markaynu nidhaahno toosnow toosni baa qofkan la amray nabiyulaahi muxamed alayhi salaau wasalaam ilaahay baa amarkii ku soo rogayo waxaa la yidhi fastaqim kamaa umirta maxaa nebi maxamed la yidhi fastaqim kamaa umirta kolka istiqaamadu waa waxyaabaha ugu qaalisan inta badan waxyaabaha ilaahay qofka ku dhowro dhibaata markay timaada istiqaamada ka mida qofku hadduu istiqaamo leeyahay meel dhib kaste oo adduunka ka dhaca ilaahay isaga makhraj iyo manfad uu kaga badbaado iyo maslag ayuu ilaahay u sameeyaa subxaanahu wa tacaala kolka maxamed ibnu maalik wuxuu jeclaystay inuu amarka koobaade kitaabka dhexdiisa dhacaya uu ka dhigo horta in istiqaamo dadka la amro naxwo u bartayaynaan is odhanine istiqaamo iyo toosni aynu ilaahay dariiqiisa ku toosannahay taa waa inaynu is-amarnaa oon taa iyadana isfarnaa culimmada nuxaadda rag badani ma fahmaan hadalkooga ee aad iyo aad waxa ugu badan waano iyo wacdi baa ku badan waxaa la yidhi ibnu hishaam ninka layidhaha kitaab tafsiira ma leh haddana aayad kaste oo qur'aanka ku qoran sida ugu wacan ee kitaab tafsiirihii uu u sharxo si kasii wacan buu u sharxay baa la yidhahda kitaabtiisa naxwaha ah dhexdooda uu ugu sharxay kalaamunaa annaga kalaamkayagu lafdun lafdi weeyaan lafdiga oo mufiidun macna faa'iidaynaya wadaalika kaasina kastaqim toosnow oo kaleba weeyi haddaba kastaqim markaynu nidhaahno waa min tatimati tacriif markaynu nidhaahno markaynu nidhaahno waa, waa tusaale markaynu nidhaahno saasay inagaga dhan tahay culimmada qaar baa qaba kelmadda kastaqim ah yaynaan ka dhigin tusaale eh aynu ka dhigno min tatimati tacriif waxay yidhahdeen tusaale maaha kastaqim ee waa tacriifkii tilmaantiibuu sheekhu sii tacriifinaya oo sheekhu wuxuu leeyahay annaga kalaamka yagu waa lafdiga mufiidka ah ee istaqim oo kale ah kolkaa istaqim oo kale xagguu kala mid yahay talow labadii shardiya inaga maqnaa waa xagga murakabnimada iyo iyo xagga wadciga kolkaa labadii shardiguu ka tegey odhan maysid haddaad istaqimta timatu tacriifaad ka dhigto sifay noqonaysaana markaa marka horena khabar bay noqonaysay wadaalika kastaqim haddaan idhaho khabar ka dhigo waxa weeye tusaale waa mithaal haddaan idhaa tacriif ka dhigoon idhahda kalaamunaa kalaamka yagu lafdun lafdi weeyi lafdiga oo mufiidun macna faa'iidaynaya lafdiga oo kastaqim oo kale ah oon lafdigii ka nactiyeeyo min tatimati tacriif bay markaa noqonaysaa kolkaa sheekhu kastaqim wuxuu uga jeedaa amarkaa toosnida uu ina amray wuxuu uga jeedaa inuu astaqim oo kale noqdo xagga murakabnimada iyo xagga wadcinimadaba sheekhu wax shardiyuu ka tegey markaa ma jirto ayaynu odhanaynaa wax shardiyuu ka tegey ma jirto culimo waxaa jirta haddaba halkaa markaynu kaga baxnay kalaamka markaynu halkaa kaga baxnay tusaalaha istaqim ah sheekhu macno muhiim ah ayuu inoogu faa'iideeyey macno dad badan oo nuxaada hoos maray ayuu tusaalaha kastaqima inoogu faa'iideeyey sidaa darteed tusaalaha inaan culimo ka faa'iidaysano ayaa daruuriya wuxuu inoogu faa'iideeyey rag badan oo culimada kamida nuxaada ah ama wax dhiga ayaa u fahmay murakabku inuu yahay laba kelmadood waxay meesha ka saareen damiirka mustatirka ah wuxuu kutusayaa sheekhu kastaqim marka lagu leeyahay damiirka mustatirkiihi inuu fii quwa الملفوظ قبا وإريغا مركب كدغا ايو كتسيا وفي قوة الملفوظ إريغنا مركب بو نقونيا مركا هدبا كاستقي مركا ترا وا استقيميو انتدا هلكا ugu hoos jirta ayuu noqonayaa iyo murakab uu hadalkii inoo yahay kalaamuna anaga kalaamka yagu lafdun lafdi weeye lafdiga oo mufiidun macna faa'iideynaya lafdiga oo kastaqim toosnow oo kala ah insha Allah halka ayuu inoogu joogayaa